barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad toddoba oo aad ka dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado sagaalabaatanka oktoobar sanadka labakunsaaalitobanafrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay lixda iyo soddonka daqiiqo ee subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku barta dalka uganda uganda dhalinyarada jaamacadaha dhigta qaar waxaa jira hadafkooda gartay oo wixii loosoo dirsaday qabta waxaana sib wanaaga in intii wanaagsaneyd oo annagu aan isku tirinayno in aanu garanay roolkeennii iyo muhiimadda aan u leenahay si dhalinyarada soomaaliyeed
waxaad kale oo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada bajaajlayaasha ah ee caanaha geela u daabula suuqa magaalada laascaanood sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
jacaylkana waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay misena u garabin kii helay waan laga gargare
ciyaarihii qodobo kale ayaan idinaynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
aqalka wakiilada ee waddankan maraykanka ayaa fadhi loo dhan yahay ee toddobaadkan cod ugu qaadi doonaa xog ururin la xidhiidha in maamuska xayuubin lagu sameeya madaxweyne donald trump waxaana iyadoo laga falcelinaya doodda aqalka cad ee ah in eedaha la soo jeediyey ay yihiin kuwo aan meel la haysan ayaa xubin kale oo ka tirsan maamulku ay qorshaysan tahay in maanta amaba salaasada maanta uu hortago guddi hoosaadka aqalkaasi iyadoo kulankaasina uu la xidhiidho wadahadalkii khadka telefoonka ee ku dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha ukrain kaasoo udubdhexaad u ah eedaha maamuska xayuubinta ee la damacsan yahay afhayeenka aqalka aqalkan idhaahda wakiilada ee waddanka maraykanka nancy belosi ayaa codayntan sheegtay in ay dhacayso khamiista iyadoo oo warqad ay u qortay xubnaha aqalkana ugu sheegtay inay rabto in shakiga ay ka saarto hanaanka socda waxaana belosi intaasi sii raacisay in baadhitaanka la xidhiidha maamuska xayuubintu uu xaqiijin doono baadhitaankii hore iyo weliba ka haatan socda ciidamada ammaanka dalka ciraaq ayaa xalay dilay ugu yaraan afar iyo toban qof weerar ay ku qaadeen diyudbaxyaal ku sugnaa magaalada karbala saraakiisha amniga ayaa sheegay in boqolaal kale la dhaawacay iyadoo banaanbaxyada ka dhankaahi dowladda ay galeen maalinkai shanaad oo xidhiir ah diyudbaxyaasha ayaa jabiyey badda cusub kadib markii mas-uuliyiinta ciraaq ay shacabka ku amreen inaysan isugu soo bixin wadooyinka laga bilaabo saqda dhexe ilaa iyo lixda subaxnimo saddex qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay gudaha dalkaasi iyadoo boqolaal kalena lagu dhaawacay isku dhexyo dhex maray ibliiska iyo dibadbaxsameeyayaasha tallaabo baarlamaanku qaaday oo lagu ansixiyey sharci joojinaya mudnaanta iyo lacagaha gunnada ee la siiyo siyaasiyiinta sare sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan waxba ka tarin inuu dejiyo dibadbaxyada ardayda iyo dibadbaxyayaasha kale ayaa ka xaraysan musuq maasuqa lagu eedeeyey dowladda kubac-la-aanta dhaqaalaha iyo adeeg xumada dowladda inkastoo ciraaq ay qani ku tahay saliidda
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duhurnimo ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu ku horeyna dhinaca iyo magaalada nairobi dalka uganda waxaa wax ku bartaa kumanaan arday oo u badan dhallinyaro haddaba luqmaan yaasiin geelle waxa uu ka mid yahay dhallinyarada halkaasi wax ku soo bartay waxaana wariyahayaga khadar maxamuud xareed oo kula kulmay magaalada nairobi uga waramay xaaladda nolosha dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool
waxaan ka mid ahay ardaydii uganda wax ka bartay adugu toddobadii sano ugu dambeysay uganda waxaa ku nool shacab soomaaliyeed oo tiro badan oo isugu jira ilaa saddex qeybood qeyb ka mid ah waxa weeye ardayda qeyb ka midana waxa weye dad qaxootiya iyo qeyb ee, ganacsata ah laakiin xajmiga ugu weyn waxaa iska leh ee, ardayda soomaaliyeed oo lagu qiyaaso wax ka badan ilaa dhowr kun oo dhigta jaamacado kala duwan qaar dhigta madaaris qaar dhigta dugsiyaal sare iyo dugsiyaal hooseba Ee, uganda dhalinyarada jaamacadaha dhigta waxay ee, ku kala duwan yihiin qaar waxaa jira hadafkooda gartay oo wixii loosoo dirsaday qabta iyo kuwo waxaa jira ee, ee, marin habaabay oo meeshii lagu talagalay maanta joogin laakiin ee, waxaa nasib wanaaga in intii wanaagsanayd oo annagu aan isku tirinayno in aanu garanay roolkeenii iyo muhiimadda aan u leenahay si dhalinyarada soomaaliyeed aan uga wacyigelino arrimaha khatarta u leh sida ee, inay waxbarashadooda seegaan inaysan fikir saxa lahayn inaysan vision iyo mustaqbal toona u haynin wadanka marka een, halkan dalkan kenyana waad aragtay oo hadda waad adiga- adigan booqashada ku jooga xagga ugandana de waad ku nooshahay marka isbarbardhig markaad ku sameysid bal ka waran dhanka soomaalida eh, dhanka dhaqdhaqaaqa labada wadan maxaa farqiga u dhexeeya okay okay marka la fiiriyo dhinaca ee, dhaqdhaqaaqa wadanku kule wuxuu ku xiran yahay ee, mainly waxaa la fiiriya dhinaca ganacsiga hadday noqoto ganacsiga of course ee, kenya lid garanayso oo kenya marka hadda joogo waxaa arkaa ganacsiyo fara badan waxaa arkaa investments aada u socdo waxaa arkaa constructionka oo aada boomin u ah oo aada u kacsan taas uganda way ka duwan tahay laakiin markay noqoto dhinaca waxbarashada waxaa is dhihi kartaa uganda inay aada ee, ugu sii xag jirto oo aada you know ay aada ugu sii xeeldheer tahay dadka waxbarta aad bay u badan yihiin dadka buwaagta qalmaanta aad bay u badan yihiin dadka doodaha iyo research institutes ka qaybgeliya aad bay u badan yihiin marka loo fiiriyo kenya anugu hadda kenya intaan joogay dhalinyarada soomaalida oo eh, waxbarasho aada ugu taxalluqan arkay aada bay you know marka uganda waxaa dhihi kara dhinaca waxbarashada ku fiican oo- oo saa-id looga dareemayo influensigeeda laakiin haddana markay noqoto dhinaca ganacsiga iyo dhinaca dhaqdhaqaaqa bulshada waxaa isleeyahay kenya ku wata marka ka waran ardayda soomaalida ee kambaalo oo kaleeto waxyaabaha ay bartaan inta badan jaamacadaha iyaguna eh, sidee weeye adeegyada ay dhalinyarada siiyaan culays ma jiraa dhanka een, eh, admissionka ama ogolaanshaha een, jaamacadaha marka dhalinyarada soomaalida ay ku dhiirayaan oo kaleeto Eh, runta jirta horta waxaa weeye uganda waa open country waa dadkooda waa dad dadka soo dhaweeya dhaqan ahaan iyo eh, dhiig ahaanba dadkooda dad soo dhaweeya weye laakiin eh, waxaa kala duwan sida dadku ay eh, wadooyinka ay maraan qofkii badanaa soo mara wadada saxda ah oo warqada saxa wata oo processka saxda soo maro admissionkuna aad bay ugu fududahay ma ku adkaay inuu wax kasii barto waxbarashada ka dhameeyana eh, ma adka inkastoo mararka qaarkood ay jiraan waxbarashada jaamacadaha sida publica ah oo dowladda iska leedahay waxaa prioritiga badan la siiya mise awliyaadka la siiya dadka wadanka u dhashay laakiin eh, qofkii u dhabar adeego oo isku daya oo trials badan sameeya waxay u badan tahay inuu ku guuleysto oo admission isku gareeyo Een, ka waran een, dhalinyaradu markay jaamacadaha oo kaleeto ama dhameeyaan ama waxbarashada dhameeyaan shaqooyin ma helaan uganda marka la joogo dadku badanaa shaqooyin kama helaan because dadka ugandiska waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba toddobaatan inay yihiin dad literate dad wax akhriya wax qora marka actually ayaga isugu filanba inay maxaa lahaa shaqaystaan oo wadankooda u shaqeeyaan Eh, run ahaantiina wadanka uganda waxaa la yihahday sanadka waxaa lagu sii daaya suuqa wax ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof suuqu laakiin wuxuu qaadi karaa afartan kun oo qof buu qaadi karaa taas waxay udhigantaa in boqolkiiba sideetan dadka jacadaa uganda kasoo baxa oo soomaalidu kamid tahay inaysan shaqooyin suuqa uganda ka dhexeli karinin marka waa sababaha ku keenta dad- ardayda soomaalida uganda ku nool inay banaanka u baxaan mise wadanka ku laabtaan si at least ay shaqooyin iyo uga helaan Ha, laakiin eh, ardayda soomaalida oo kaleeto iyagu ma isku dayaan inay hal abuuro la yimaadaan oo shaqooyin ay iyagu abuurtaan sida matalan halkan oo kaleeto ka jirta oo kale ama wax un dhaqdhaqaaq ma sameeyaan Ee, ni farqiga u dhexeeya meesha waxa weye uganda sideeda wadan ma ahan markay imaato arrimaha ganacsiga iyo arrimaha dhaqaaqa iyo arrimaha ee, maalgashiga u furfuran ma ahan waa dad aaminsan in ayagu dhulka iska leeyihiin wadanka iska leeyihiin waa dad aaminsan in haddii qofka uu maalgashado uu dhacayo marka environmentga uganda ka jira environment u saamaxaya maahan conducive maahan qofka u ogolaanayo inuu tuufakaro uu horumariyo ra'yigiisa ee ganacsi marka dadka badana waxay ku khasabtaa waxay ku khasabtaa inay kasoo baxaan uganda oo okay annaga forumkan sameynay magaciisa waxaa la the chamber of somali writers soomaali haddii lagu sheego waxay noqonaysaa rugta qorayaasha soomaaliyeed markaan aragnay inaan waxbaranay oo wax badan aan ku dhex jirno waxbarashada aan aragnay in wadanka noo baahan yahay waxaan siniraanay sidee baad wadankii wax ugu gudbin kartaan contribution noocya baad sameyn kartaan sidaas baa waxaan ku sameynay rugta qorayaasha soomaaliyeed oo ah in aan qorno narrativeka ummadda soomaaliyeed waxa uu adduunka uu ka aamini lahaa ummadda soomaaliyeed marka waxaan sameynay afar sesh- afar programs oo is dhinaca socda si qof kasta uga faa'iidaysto waxaan sameynay barnaamij wax akhrisa waxaan sameynay barnaamij qoraal ah oo lagu qorayo analytical studies research papers academic conferences arrimo noocaas lagu qorayo waxaan sameynay qeyb kale oo la dhaho public talk forums oo dadka hadla mise dooda laakiin doodaha cilmiyeysan ayada kusoo dhaweyno oo la dhaho the somalia we want mise soomaaliyada aan u qalano soomaaliyada aan rabno gabdhaha soomaaliyeedna qeyb ma ka yihiin ardayda wax ka barata uganda wiilasha unbaa inta badan aada loo arkaa haha of course way ka mid yihiin laakiin eh, dhibta jirta waxaa weye badanaa gabdhaha soomaaliyeed visible oo muuqda maahan laakiin still waxaa jira gabdho oo ragga la mid ah jira oo aada u dadaalo oo dadka kasoo- kasoo dhex baxa actually anna waxaan dhanaafaren la dhaafseeba
wahagaaga dhegaystayaal kaas wuxuu ahaa luqmaan yaasiin geele oo ka mida dhallinyarada soomaalida ee wax ku soo bartay waddanka uganda waxaana uu magaalada nairobi ugu warramaya waryahayaga khadar maxamuud xareed waa tahay sharwaco guurdhow qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ciyaarihii ay ka midka tahay balse markan dhinacii heesaha hees uu ku luqeeya fanaanka najiib alfa ayaan idiin soo gudbaynaynaa
jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay misana u garabin kii helay waa laga gaadhagaraan jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay misana u garabin kii helay waa laga gaadhagaraan dareen guda waaye waa badan haddana gura waaye xiisaha markuu la gaboobay waayaha waa laga gaadhagaraan dareen guda waaye waa badan haddana gura waaye xiisaha markuu la gaboobay waayaha waa laga gaadhagaraan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan jacayl jabka gala qalbigu nugul haddana u reeya qamaan gura misana ku gardaadshaa meel maran go'aan laga gaaro yaa garan jacayl jabka gala qalbigu nugul haddana u reeya qamaan gura misana ku gardaadshaa meel maran go'aan laga gaaro yaa garan cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii go'aan laga gaadhagaraan cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii go'aan laga gaadhagaraan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan laga gaar ah laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan badyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan
waa tahay halka ayna kaga gudubna heestaasi fanaanka najiib alfa ayaa ku luuqeynayay dhalinyaro dhowr ah oo ka mid ah gaadiidleyda bajaajka ayaa fursado shaqo ka helay canaha geela oo ay aroor walba ka soo qaadaan duleedka magaalada laascaanood si magaaladaasi loogu soo iibgeeyo warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol magaalada laascaanood ayaa dadka reer magaalka waxay si weyn haatan ugu dhaqdaan duleedkeeda geela fursadan geeldhaqista ayaa waxaa shaqo ka helaa dhalinyaro kala duwan kuwaasoo wata gaari bajaaj ama mootooyinka waxayna kasoo qaadaan caanaha siday qaarkood ii sheegeen dhalinyarada kasoo qaada geela caanaha ayaa waxaa ka mid ah cabdifataax axmed yuusuf waxuuna iga waramayaa shaqadan ay qabtaan iyo bajaajka uu wato waxyaabaha uu kusoo qaado walaal shaqadan wallaahi waa shaqo fiican weeye waxaan ku yidhi dee waan ka shaqeeyaa geelan adigu magaalada ilaa dee in waqti dheer magaalada marba dhinacba ku lagaga xareeyaa caanahan muddo fara badan baan ka qaadayey marka dee shaqo fiicanna waan ku haystaa bisha waan lacag faraan fiican ka qaataa dee aniguna mushaar wacan baan ka qaataayo dee shaqadaydu waa shaqa waan ilaashadaa yuusuf waxaad wadataa bajaaj miyigaad usoo baxdaa haddaan kugula kulmay geelan ayaad caana ka qaadaysa bal ka waran shaqadan iyo bajaajka oo dee dadka qaarkii aaminsan yihiin inaysan laamiga ka degi karaynin fiican baan la shaqeeyaa bajaajkuna laamiga way ka degtaa in dhowr kilomitir u jirtay baan mar kasoo qaadi jiray haddeer laakiin waa waqti dee barwaaqaayo magaalada dusheedaa la keenay adigu haddana in doora waan ka qaadayay meel in doora jirtaan naga soo qaadi jiray intay doontayna ka degtaa laamiga waxaan ku leey waana dee shaqo fiicanoo geelan qurana maaha dee geelal badan baa lagu xareeya magaalada hareereye si fiicanna waan uga qaadnaa si fiicanna dee waan uga shaqeynaa waana shaqadii aan ku kalsoonahay sida runtii dee macaabiil fara badan bay leeyihiin oo macaabiil fara badan baa loo geeya caano dhowr boqol oo galaasa baan qaadaa waxaan sheegaa dee si fiican baan u wada shaqeynaa magaalada aad baan ula fahmay caanaha sidaan uga soo qaado markaad dee bajaaj wadato maalintiina magaaladaad ka shaqaysata iyo habeenkii oo rakaabka qaadaa soo ma haha magaalada aroortii iyo habeenkiiba waan shaqeeyaa magaaladana waan ka shaqeeyaa geelana waan ka shaqeeyaa ha dadkan xaafadaha kala geegeeyaa dee si fiican sida magaalada degaadidleyda bajaajleyda uga shaqayso unbaan uga shaqeeyaa geelana caanahan ka qaadaa way soo raacaan intaa way ii hambalyeeyaan way soo raacaan oo aad bay ugu faraxsan sidoo kale aadan maxamuud waa dhalinyarada geela ku haysa duleedka magaalada laascaanood v o a ayuu u sheegay in bajaajtan aan maalin kasta u timaado ay caanaha ka qaado bismillahi raxmaan raxiim waxaa weeyaan geelan dee muddadii hore ayaan geelasha dhaqan jiray wuu ka duwan yahay dee waa geel wax soo saar leh oo faa'iide leh oo dadka macnaha markii hadda waqtigii abaartii lasoo maray dadkii xoolo ku baxeen baa shaqo ka helay bajaajtan lafteedu waxaa weeyaan magaaladana waa ka shaqaysataa halkana way ka shaqaysataa dee waxaa weeyaan horumar fiican weeyaan baan ugu arka geela laba waqti waan laisnaa subaxii iyo galabtii labadaba waqti waan noo imaataa waana xilli hadda barwaaqo aho magaalada agteeda la joogaayo dee kolley taraag dheerna ma gasho laakiin waxaa weeyaan waqti fiican baynu caanuhu galaan waana dadkuna aad bay usoo dhoweeyeen narshadan macnaha hadda la keenay fursadadan bajaajtu markii hore kolley bajaajtan markii hore caanaha ma qaadi jirin gaari barbu kusoo qaadi jiray geelashuna way badnaa in hadda geelasha baa yar kala tegtego dhowr meelood aaday markaas bajaajta lagu soo xidhay bajaajta intii hadda caanuhu naga qaadaysa yaa waxaa weeyaan laakiin kolley hadda duruufta hadda macnaha aad bay ugu u fiican tahay macnaha waa gartayn halkan idiin timaadaa si caadiya bay adeenkiinana idinku keenta waxaad u baahataan waxay u sheegaan oo kale sida quraacda caadiga magaalada marka laga quraacdo inay idiin soo qaadaan dhalinyarada bajaajka barkawar haa way soo qaadaan quraacda na soo qaadaan magaalada wixii laga cawna ka cunla xerageeda marka dacaanina waa noo dheeryihiin guud ahaan dhalinyarada ayaa ku dadaalaya sidii ay shaqooyin u heli lahaayeen kuwa bajaajka wata ayaa waxay yihiin kuwa ugu faraha badan ee magaalada laascanuda ka dhex shaqeeya si ay noloshooda ugu dabiraan qaarkoodna waxa u iibiya waalidiintooda si ay ugala tacaalaan inaysan ka tegin wadanka ama aysan tahriibin cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka soo gaaraya stuudiya v o a ee washington haatanna wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad u mahadsan tahay shurwac kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la dheeli doonaa maanta kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaarkood yurub sidoo kale koobka ay dalalkaas ciyaarn qaar ayaa la ciyaari doonaa dhinaca iyo ingiriiska haddii aynu ku horeyno koobka e f l kaabka ayaa wareegyadiisii weli la socdaa oo ay kooxuhu iska hor imaanayaan naadiga borton ayaa la ciyaari doontaa naadiga leicester city naadiga crowley waxay la ciyaari doontaa naadiga colchester iyadoo evertonna ay martigelin doonto naadiga watford city naadiga manchester city ayaa waxa ay la ciyaari doontaa naadiga dhowaantan wejigabax kala kulantay leicester city ee southampton tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city beb gardiola ayaa sheegay in southampton ay yihiin ciyaartooydooda kuwo aad u wanaagsan islamar ahaantana aan la dayarsan karaynin sidaa daraaddeedna ay ciyaartooydiisu ay noqon doonaan mar kasta kuwo heegan ugu jira sidii ay uga adkaan lahaayeen ama aysan isku dhigan lahayn islamar ahaantaasina natiijo wanaagsan ay ka gaari lahayn kulanka itihad stadium ka dhacaya maanta ee naadiga southampton ay markaasi marti ku noqon doonto degadaasi southampton ayaa kulan horyaalka dalkaas ingiriiska ka tirsan dhowaantan jimcihii waxa ay la ciyaartay naadiga leicester city waxaana looga awood roonaaday sagaal gool iyo waxba waxay doonaysaa inay boorkas ka jabto oo ay dib ugu soo laabto waddadii badinta naadiga oxford united ayaa la dheeli doonta naadiga sunderland kaas markaynu kaga gudubno afl kaabka dalka ingiriiska zeryada dalka talyaaniga yaalkaasi ayaa la ciyaari doonaa laba kulan oo ka tirsan maanta waxaana isaga hor imaan doonaa naadiga barma ay gegadeeda ku martgelin doonta naadiga hellas verona naadiga brescia waxay la ciyaari doontaa naadiga inter milan oo markaasi ka mid ah naadiyada sanadkan rajada ka qaba in ay ku guulaystaan koobka horyaalka dalkaasi talyaaniga ee zeria a juventus ayaa hogaaminaysa horyaalkaasi oo dhibcood iskale sagaal kulan oo ciyaartay naadiga inter ayaa dhibcood iskale sagaal kulan oo ciyaartay labada kooxoodba juventus iyo inter toddobaadkan bareejo ayay galeen kadib markii labada kooxoodba ay ka faa'idaysan waayeen fursado dhumida kale markaasi ay soo marteen naadiga atlana ayaa saddexaad ah oo labaatan dhibco iskale waxaa afraad joogtaan naadiga kubadda cagta ee napoli oo toddobiyo toban dhibcood iskale romana waxay iska leedahay lin dhibcood lix iyo toban dhibco romana waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad waxay iska leedahay lix iyo toban dhibcood dhinacaas iyo dalkaasi spain laba kulan ayaa maanta la dheeli doonaa naadiga deportivo alaves waxay la ciyaari doontaa naadiga atletico madrid naadiga barcelona ayaa la dheeli doontaa naadiga rayo vayodolid kulankan oo kulanka labaad ee horyaalkaasi dalka spain maanta dhici doona naadiga barcelona ayaa dhowaantan kulankii ay la ciyaari lahayd naadiga real madrid ee el classico toddobaadkan la baajiyey kadib markii dibadbaxyo rabshado wataa ay toddobaadyadii laga soo gudbayba ka dhacayeen gobolka catalunya barcelona ay qayb ka tahay markaas oo xiriir kubadda cagta iyo horyaalkaasi dalkaasi spainba ay kulankani u wareejeen decembar oo labada kooxood ay wada dheeli doonaan granada ayaa horyaalkaasi hadda hogaaminaysa oo toban kulan oo ciyaartay iskale labaatan dhibcood barcelona sagaal kulan ay ciyaartay hal kulan ayaa baaqi oo waxay leedahay sagaal toban dhibcood real sociedad ayaa sagaal toban dhibc iskale oo toban kulan ciyaartay atletico madrid ayaa sagaal toban dhibc iskale sevilla sidoo kale sagaal toban dhibcood ay iska leedahay real madrid ayaa lixaad joogta oo siddeed toban dhibcood iska leh waxaana la arki doonaa sida ay kooxuhu isku arkaan iyo natiijooyinka sida ay ku kala badiyaan britole waxaa sidoo kale la ciyaari doonaa kulmo ka tirsan horyaalada dalalkaasi ee yurub sidoo kale koobka evel kaabka ayaa kulan xiiso badan waxaa dhex mari doona liverpool iyo arsenal waxaa sidoo kale la ciyaari doonaa zeria kulmo ka tirsan oo kulmada beri dhici doona waxaa ka mid ah naadiga napoli ayaa la dheeli doonta naadiga atlana calyar iyo boloy ayaa dheeli doona juventus waxay la ciyaari doontaa naadiga genoa lazio iyo trino zambador iyo lege saswal iyo fiorentina ayaa wada ballansan iyo dinez waxay la ciyaari doontaa rome kulamada kale ee indhaha lagu hayo xiisaha badan beri dhici doona waxaa kaloo ka mid ah naadiga chelsea oo geegadooda ku madgelin doonta naadiga manchester united kulamadaasi waxay kuwa maalinta beri dhici doona liverpool ayaa arsenal la ciyaari doonta chelsea waxay la dheeli doontaa manchester united halkaasoo villa iyo wolfsna ay wada ballansan yihiin xubinta ciyaaraha dhegeystayaalkaasina joogto
jamaal axmed cismaan dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha gabagabadii idaacadda duhurnimo ayaynu dhegaystayaal maraynaa mar kale waxaynu dubi jalleeci doonnaa dhinacii kaalmaha heestaa islamarkaana waxaynu ku wada nasan doonnaa codka fanaanka maxamed siciid cabdi bike
jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacda sooyaalka haygu tallo tallaabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hayi ahaato jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacday sooyaalka hayigu tallo tallaabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hayiyaato sameeyeen tusmeeye sidaan ugu tacab khasaaree hubsiimo haye tilmaanto sameeyeen tusmeeye sidaan ugu tacab khasaaree hubsiimo haye tilmaanto dadwa casharkay iyo dhigtiyo haddaan taallada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobaye tasoobaye tasoobaya halayga quusto dadwa casharkay iyo dhigtiyo haddaan taallada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobaye tasoobaye tasoobaya halayga quusto
heesaasi maxamed biike ku luqaynayay gabagabayeen u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulan dambe nabadgelyo tabaqaado adkaada wanaagisi soo tagaayay tixgelin badan iyo xaqdhow dareema ku talax tago tolmoni ku wada dhaqnaa kalgacal togashay iyo xulasho ku taabaqaado adkaada wanaagisi soo tagaayay tixgelin badan iyo xaqdhow dareema ku talax tago tolmoni ku wada dhaqnaa samanoodisqaade haddaad ka tallaabsato ku aad kaa filaynaad yeeshay wixii samanoodisqaade haddaad ka tallaabsato ku aad kaa filaynaad yeeshay